gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir oo saaka shir jaraa'id saxaafadda ugu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa sheegay in muddo kordhin uu u sameeyey baarlamanka galmudug oo muddooyinkii dambe fasax ku maqnaa markaan arkay qodobka afartan iyo saddexaad ee dastuurka ee dowlad goboleedka galmudug ee tilmaamaya awoodaha gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug markaan arkay qodobka toddobaad ee xeerhoosaadka ee golaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug oo asaguna tilmaamaya awoodaha gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug markaan arkay xaaladaha abaaraha ee dalka ka jirta iyo dhibaatada haysata shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin oo ay abaaro isdabajooga iyo biyola'aan runtii ay u baaba'ayaan shacabkeennii soomaaliyeed gaar ahaanna ee dowlad goboleedka ee galmudug markaan garwaaqsaday ee doorashooyinka ka socda dalka iyo iyo marxaladaha kala guurka ee dalka uu marayo ayaan waxaan soo saaray warqadda tan in golaha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug oo uu fasaxiisii caadiga ahaa soo dhammaaday lagu kordhinayo afartan iyo shan cisho oo fasax dheeri ah kana bilaabanaysa eeshanta bisha janwari ee labada kun iyo toddobiyo tobanka kuna eg ilaa iyo labaatanka febarwari labada kun iyo toban iyo toddobada dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka galmudug xareed cali xareed ayaa v o a u sheegay in maanta laga hor istaagay kulan ay doonayeen inay ku furaan kalfadhiga afraad ee baarlamanka galmudug waxaana uu sheegay in arrintaasi ay ku kaceen ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada galmudug guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka galmudug oo aan wax ka weydiiyey waxa uu kala socdo fasaxa shan iyo afartanka casho ah ee uu baarlamanka ugu kordhiyey guddoomiyaha baarlamanka galmudug ayaa ku jawaabay in guddoomiyaha uu mooshin ka yaallo sidaa aawadeedna aanu sharciga u fasaxaynin inuu baarlamanka fasaxo runtii kalfadhiga afraad ayuu ahaa oo aan ku balansaneen shanta bishii janwari laba kun toddobiyo tobanka inuu dib noogu furmo xildhibaanadii way ku soo wada xaadireen magaalada cadaada oo ah de xaruntii kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug iyagoo u yimid shaqadoodii waajibka dastuuriga ah inay gutaan ayay halkaan u yimaadeen waa tahay markaa kadib maxaa dhacay runtii arrin nasiib darra ah oo ayaan darra ah ayaa dhacday oo ahayd ma garanaysaa markii ay u soo shaqada u yimaadeen inay shaqooyinkooda gutaan ay sagaalkii aroornimo ayay ka war helnay in dhammaanteen albaabkii la xirtay oo ciidamo la dhigay meesha sababaha marka laydinkugu diiday inaad kulanka qabsataan maxay tahay wallaahi waa sababaha dee nasiib darra ah sidaa la socoto baarlamaan ama golaha baarlamaanka shaqadiisu waxay tahay korjoogtaynta xukuumadda inuu la xisaabtamo haddee xukuumaddii ayaa saan qiyaasayna diidan in lala xisaabtamo waana nasiib darrada soomaaliya ku dhacda oo qofka markuu kursi ku fadhiisto uu afduub ugu haysto kursigaas ummadda masiirkeedana uu doonayo inuu afduub ku haysto ilaa uu ka gaaro danihiisa gaarka dhinaca kale xareed ee adiga iyo guddoomiyaha mi iska warqabtiin miya guddoomiyaha baarlamanka galmudug muqdisho shir jaraa-id ku qabtay wuxuuna sheegay inuu xildhibaanada uu fasaxay muddo shan iyo afartan cashaa abaaraha awgeed arrintaas adigu war uma haysid miya walaal guddoomiyaha mooshin baa ka yaalla oo uu ogyahay oo sharciyan laga geeyey kalfadhiga hore intuusan xirmin mooshinkaasna haddee ilaa doodiisa dhacdo oo eedeemihii lagu soo eedeeyey uu ka jawaabo wax xuquuqa uma leh inuu idaacado ka hadlo waa xildhibaan caadi ah ilaa uu dembigaas uu ama ama iska difaaco ama lagu helo wax activity uu qaban kara ma laha guddoomiye ku-xigeenkii ayaa shaqadaas ayay ku wareegaysaa sida qodobka dastuuriga uu qabo waa tahay mar haddii marka madaxtooyadii maanta laydiin diiday iyo inaad kulan qabsataan maxaa idiin qorshaysan wallaahi hadde waa nasiib darrada ma garanaysaa maanta ku dhacday sida hadda aada sheegtay gudoomiyihii oo mooshin ka yaallo inuu halkaa ka hadlo isagoo jooga hoteeladii muqdisho mid kamid ah haddee xaruntii laga maamulayay galmudug ma aha hoteelada muqdisho waa degmada cadaado baarlamaankana ilaahay fadligiis xarun kale oo ayaan helnay oo maanta kalfadhigeena aan ku furanay oo shaqooyinkeeni iyo waajibaadkeeni noola egmada ayaan maxaa la halkaas kasii wadan doonaa haddii alla yidhaahdo hadalladan guddoomiyaha baarlamanka galmudug iyo ku-xigeenkiisa oo ah kuwo iska soo horjeeda ayaa muujinaya khilaaf adag oo xilligan ka dhex taagan guddoonka golaha shacabka galmudug xasan kaafi qoyste v o a muqdisho